Munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalin jabinayeen ilaa iyo soddon iyo sagaal arday oo baratay culuumta caafimaadka ee jaamacadda SOS ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ugu horeyn xafladda waxaa hadallo ka soo jeediyay Xogayaha Midowga Jaamacadaha Soomaaliyeed Dr. Cumar Jawhari, Madaxa Jaamacadda SOS Dr. Xasan Cabdulaahi Daahiye iyo sidoo kale Agaasimaha Guud ee Hay'adda SOS.
xalfadan qalin jabinta oo ujeedkeedu ay tahay in bulshada loo soo bandhigo waxqabadkii iyo ardaydii soo qalin jabisay sanadkan iyo in la dhiirigeliyo qalin jabiyayaasha salaan kadib sharaf weyn iyo qiimo ayay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladan ay ku qalin jabinayaan dufcaddii sagaal iyo tobanaad ee ka qalin bedelata kuliyadda culuumta caafimaadka jaamacadda soos kuliyadda culuumta caafimaadka jaamacadda soos oo la aas-aasay sanadkii labada kun iyo labadii laguna aas-aasay dugsi bixiya tababarka kalkaaliyayaasha waxa uu soo saaray dad ku dhow kun kaadir caafimaad oo maanta udub dhexaad u ah adeegyada caafimaadka oo heer gobol heer degmo iyo heer tuulaba bixinaya ayuu soo saaray oo madax iyo udub dhexaadba u ah sistamka caafimaadka dalka
maxaan ku dhahay ishaag aadaan uga faraxsannahay dad oo professionals oo si fiican maaragtay loo soo dhisay inay ka soo baxaan jaamacadda aadaan ugu faraxsannahay iyagana waxaan kula talinaa haddaad soo baratay nursing professionka keliya maaha inaad noqoto clinical nurse inaad noqoto keliya maaha fursadaha maanta waxay ka ishaag ka bannaan yihiin research institutionskay ka bannaan yihiin health sector leadershipkay ka bannaan yihiin clinical side ay ka bannaan yihiin marka intaba inaad ka faa'iidaysataan oo aadan isu arkin bedside nursing keli inaadan isu arkin ayaan maaragtay soo jeedin lahaa ugu dambeyn khudbadaha waxaa qaatay oo soo gabagabeeyey doctoreeso maryame maxamed agaasimaha hosbitaalka sos iyo sidoo kale doctor cabdulqaadir dhaqane oo jaamacadda u qaabilsan sos anigoo jecel oo yar ayaa neers bartay markaa neeriska aan galaayay waxaan u galay dadka soo lama dhaho balwadda qofkaas balwaduu leeyahay balwadayda ahayd inaan neeris noqdo waxaan xasuustaa imtixaankii macallinka iga qaadaya a wuxuu yidhi maxaa neeris ku fashay markaasaan dhe neeris waxaan ku falay inaan dadkayga daaweeyo marka wuxuu yidhi dadka haddii lagu keeno bal fiiriya wuxuu fiirinayay hamigayga meeshuu taagan yahay wuxuu yidhi haddii lagu keeno qof dhibaataysan oo dhiig ku dhex jiro oo muxuu ahaa aan la taaban karin oo adigoo qurux badan oo gabar yar oo saan ah ma qofkaasaa faraha la gelaba faraha in la gala aan u qabeeyo aan daaweynaya aan dhahay
waxaan rabaa horta maanta waa maalintiin ardayda qalin jabisay waxaa tihiin dhowr sano hadda hay-adda u shaqaynayay dhowr xaflad waan ka qayb galay laakiin ardaydan hadda maanta qalinjabinayso ardayda kale dhammaan dhammaan wax unika ka tihiin aadaana nooga duwan tihiin aadaana qalbigan ugu dhow tihiin marka congratulations waxaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda wax wasaaradda caafimaadka oo aad noo garab istaagtay oo hooshaan muddo dheer ilaa labada kun iyo labaatan iyo labada kun iyo labadii oo aan soo bilaabnay college-ka asagoo ah college oo mid narsin keliya dhiga ayna soo garab istaageen garabkeenna qabteen ilaa haddana waana garab taagan yihiin waxay nala sii garab taagan yihiin marka fursadda sii xigto aniga sideedaba fursado badanaa arkaa riyo badanna waa arkaa oo aada u qurxan adinkana fursadda ah haysataan you cannot imagine ma malayn kartaan ardayda weliba qalin jabinayso maanta fursad dahabiya haysataan dhammaan jaamacadda soos waxa ay qayb ka tahay jaamacadaha dalka muddadii uu burburka kusoo jiray xaaladaha kala duwan ee dalka kusoo howlgalay